walaal cabashadaan qabnaa waxa weeyaan annagoo a beesha xeejiri kursigii aanu lahayn ayaa la gatay waxaana laga gatay nin kalaa laga gatay dadkii aanu dacwoon lahayn ee guddiga khilaafaadka ahaana waa waxay la og yihiin waayo hodheellaa la dejiyey hodheelladii markaanu tagno hoostay ka soo xidheen iyagii lama arkayo waatanoo doorashooyinkiiba socdaano waxaa laleeyahay dib baa loo dhigay yaanu dacwoonaa yaan ka cabanaa guddiga khilaafaad meelu degan yahay lama yaqaano guddiga doorashooyinka meelu degan yahay lama yaqaano baabuur socotay iyo idaacadahay ka hadlaan ayuun baanu yaanuu cabanaa waxa weeye kursigayagii hadda ninkii muxuu ahaaye odayga afkiisa wuxuu iga yidhi waa anaa iibsaday ee maxaad samayn kartaa marka dee kursigayagu iib maaha marka doorashadani doorasho maayo waa kuraas la kala gatay hadday dee kuraasta la iibsanayo maxaa nin dooran maxaa loo dooraha hay haddii la iibsanayo ay ganacsi noq gana waayo ganacsi bay noqotay walaale hay way doorasho maahayn doorasho hadday tahay waa in guddiga khilaafaadku waa inu meel loogu soo hagaaginaye waa inu xafiis loogu soo hagaaginay waa inu dadka qaabilade hay waa tahay marka ma guddiyadii edhammaan walaa guddigii gobolada waqooyi u qaabilsanaa doorashadu idinku ma dhammaantood ayaad weydeen meelaad u raacdaan ama dacwadda aad ugu geysaan
waxa waanu weyne waxaa laleeyahay waxay degan yihiin hotel bis hotel bis baa degay marka hotel bis deglo waxaa laleeyahay waa waa ayo yaa joog ma jooga dhaha hotel bis tu taga hotel bis tu baan tegnay markaan tegnay haddana askarigu baa wuxuu laleeyahay ma joogaan waxay waxay jiraan muxuu ahaaye madaxtooyada madaxtooyada saddex jeer baanu kusoo noqonay halkan xafiis kuma le ee orda oo jaziire tega jaziiraan haddana tegaynaa jaziire haddana ma joogaan marka dad isqarinaya oo aan dadkii la kulmayn maxay gudda khilaafaadka yihiin marka kuwa aanu ka cabanayna ee aanu caalamka u sheegayno ee aanu xeer ilaalinta guud ee qaranka aanu u sheegayno waayo xeer ilaalintu waa xeer ilaalintii qaranka a inkastoo awoodeedii ee ay dawladdu ku takrifashay haddana xafiis shaqaynaya isagaan aragno warqadii uu naga qabtay marka waxaanu u sheegaynaa ummadda soomaaliyeed waxaanu u sheegaynaa guddi khilaafaad waxa la yidhahdaa in aanu jirin guddi doorasho waxa la yidhahdaa in aanu jirin ee ay yihiin dad la samaystay oo hodheela la geeyey oo la yidhi haqaabilina waxaan anagu idiin soo dira mooyaane dad lasoo brograamgareeyey iyo doorasho lasoo brograamgareeyey ayuunbaa meesha ka dhacday anaguna intii tabartayaa toban sanana hanagu qaadatay waanoo hadli dulmigaa nagu dhacay ka aamusi mayno waxaanan ummadda soomaaliyeed u sheegaynaa waxa aan aragnay weligeed soomaaliya may soo marin cadaalad darrada waaba business midda kale waxaa la yaabay nin baa wuxuu igu yidhi warma kursiga anaa soo dhicinaye maxaad ii ogashahay waxaan maqli waxaan oo maxaan ku ogolahay dee waxba inaan irmahaye markaas yuri mayana war hebel laba boqol oo kun oo dollar buu diyaar leeyahay hebelna boqol kun oo dollar buu diyaar leeyahay e fifty fifty ba u kala qaadanaynaa waxaan ku wuri warwalaal waa laaluush waxaas mayna xaaraanahay wuxuu yidhi waa khidmad waa ereyga waa ereyga aan ka naxay goormaa laaluushkii loo bixiyay khidmad waa ereyga lixdanka sane ee ay soomaaliya xoobta ahayd aanan maqal hawl fududayn baa la odhan jiro waxaan u naqaanaa hawl fududayn laakiin maanta waxay maraysaa waa khidmad goorma yaa goormaa la sharciyey marka waxaasoo miiran baa jira marka walaal ilaahay saddex baa iskuuka iyo tegey burcad burcad siyaasadeed iyo burcad dhaqameed iyo burcad aqooneed ee maxay iska dhalayaan burcad dawladeedunbaa soo bixi marka beesha caalamka waxaan la socodsiinaynaa waxa dalka ka dhacay doorasho maaha hay waa arrin brograam garaysan oo ay samaysteen siday u soo noqon lahayd xalayta waxaan idaacadda ka maqlayay qolo baarlamaankii hore oo muxuu ahaaye caasho iyo oo doodayay maxay ka doodayaan ha maxaysan soo kordhinayaan iyaga oo fadhiya shirka madasha lagu dul samaystay kuwan baarlamaanka ee ee hallays aaminada ah ha maxaa la isku aamini maxay soo kordhinayaan hadday noqdaan hay waa tahay e bal adigu n oo aanu dooro ha walaal n bal cabashada idinku aad qabtaan oo guddiyada xafiisyadooda aad u weedeen oo dacwadda aad doonaysaan inaad u geysaan maxay tahay
waxay tahay kursigeygii beesha xeeb jire ayaa waxaa lagu soo saaray oo laga iibiyey nin aan u dhalanin beesha laga iibiyey faysal ninka la yidhahdaa laga iibiyey laba nin baa ku tartamay nin habar yesifa iyo nin jibraacina ku tartamay kursigana beesha xeeb jire ayaa iska lahayd lacag baana laga qaatay ha marka kursi ninkaasi kursiga malaha faysal ku- fur- kursiga ma jibraacin malaha waxaa kursiga xaqule beesha xeeb jiraa iskale jubrada xeeb jiraa iskale ha umananaan daysan meel loogu daystana ma naqaano haddii aanu u daysanay maxaa maxaa maxaa ka caba maxaa maxaa maxaa naga hadlinaya waa khalad kama gelayno godob kama gelayno beesha xe- xeeb jiray shirweyne xeeb jiray isagoo u dhan yahay ciday doonaanee kale ha- e- e- muxuu ahaaye ha iska soo dhex saaraan laakiin ma ogolin wuu iibsaday ninkaa faysal baa iibsaday marka kursigayagi ee kursigaasi waa xaaraan ee xalaal maaha
waa tahay e bal hadda e kol hore ama maalin dhoweed n musuq maasuq hareeyay doorashada darteed saddex toban kursi ayaa laakiyey E, haatan weli hakada ayay ku jirtaa doorashadii aqalka hoose ee deegaanada somalilan e, qabiil- qabaa'ilka ka imaanaya E, idinku e, qayb ma ka tihiin marka dadkaas murankood la xalinayo e, e, iska qabsiga u dhexeeyo
mayana walaalow dad ee muxuu ahaa dad waxa weeye dadka uu muranku u dhexeeya dad dee waad ku ee roosiye waad la socotaa arrinkeega inuu suldaanku ku yidhi lacag laalojaysi oo wa- muxuu ahaaye ee, ay dacwadiisii xeer laalinta taal annagana taayada xeer laalintay taalla ee ee, xeer laalintana waxaan ka codsanaynaa inuu cadaaladda noo mariyo ayaanu ka codsanaynaa waqooyi wax doorasho ah oo ka dhacay haba yaraatee ma jirto ha wax doorashoaas oo totali waqooyi ka dhacay ma jirto waxa dadka isku diyayayna waa nimanka nimankii hore ee baarlamaanka ahaa nimankii hore ee wasiirada ahaa ee nimankii xukuumadda ku jiray iyagaa arriga iska wata oo qol madow la galay oo dadki oo intay doonaan la soo daynayo siday doonaan ka yeelaya marka beesha waqooyi arrinteeda ee, waxaanu ka codsanaynaa ee, qabaa'ilka soomaaliyeed inay muxuu ahaaye fiiro gaara u yeeshaan
waa tahay ugu dambeyn hadalkaaga marka maxaad kusoo gabagabeyn lahayd
waxaan kusoo gabagabeynayaa waxaan kusoo gabagabeynayaa doorashada ee qaybta ee beelaha waqooyi doorasho kama dhicin waxa ka dhacay wax fool xun waxa ka dhacay musuq maasuq waxa ka dhacay wax aan nidaamka sharciga doorashada ahayn ayaa ka dhacay marka waxaanu ku u sheegaynaa dowladda kuraasta gobolada waqooyi in dib loogu noq waxa la isku haysto oo dhan in dib loogu noqdo hay oo guddi khilaafaad lanoo saaro ama maxkamadda ama xeer laalinta lanoo gudbiyo